magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa lagu qabtay kulanka wadatashiga wax kabeddelka xeerka notaayooyinka kulanka waxaa ka qeyb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan iyo madaxda notaayooyinka agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan maxamed cabdi xaashi ayaa ka warramaya ahmiyadda xeerkan shan iyo labaatan uu xeer lahaa iyo shan ka horreysayba marka marka hore shan labaatan kaasuma horreysane shantaana xildhibaankan noogu daray hore ha xeerka muddada intaa leeg jiray muddo badan baynu kusoo caanamalnay marka imika waxaanu taaganahay xilligii xeerkaa aynu dib u eeginay dib u eegista xeerku kumay iman inuu xeerku yahay dee xeer xun oo xeerka muddo ayaynu kusoo soconnay laakiin maadaama dunidu ay de horumarsamaynayso wax badan isbedelayaan waxaan u baahannahay inaynu la jaan qaadno isbeddelkaa dunida ee cusub ee socda qodobada ugu badan ee ugu muhiimsan ee xeerkan la doonaya in lagu daro waxaa ka mid ah qodobo badanoo waxaa jira xilligaa dee maaragtay standardkayn ku nooleen la socday laakiin iminka aanan la jaan qaadi karin waxaa ka mid ah nootaayo kasta waxaa waajib ku ahayd waraaq kasta oo ay qorto wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan yunis axmed yunis ayaa sheegay in xeerkani wax badan u qaban doono nootayooyinka nootayooyinka labiyo toban nootaayan anagu liisanka kala noqonay muddadaa toddobada bilooda labiyo toban nootaayo baan u aragnayna inay u qalmiynay nootaayoynu sii ahaadaan marka halkaa ku joojin mayna nootaayo walba xunna liisanka kala noqonayna taa ayna maanka ku haysaan haddii shan nootaayo dalka ku soo harayaan shantaasaa u adeegaya ummadda nootaayada xun waxay noo dhaantay inay naga xidhnaato si ayna ummaddu fidmo iyo dhibaato u gaadhin waxaa ognahay nootaayooyin barayska ay qoraan ee xaqiiqda ah iyo barayskay wax siiyaan ay kala duwan yihiin kuwaana waa ku daba jirnaa waana kala xisaabtaminaa waxaan doonaynaa aan ku gabagabeynay inay nootaayoyinku sidaa digitalka ay noqdaan oo casriga u guudbaan oo aalada digitaalka dalkoo dhan ay noqdaan imika qeybo ka mid ah ku shaqeeya xeerkuna uu ka qeyb noqon doonaa waxaan rajaynaynaa dalkoo dhan inay online ku shaqeeyaan oo digital ku shaqeeyaan si kastaba kulankan ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay wasaaradda cadaaladda somalilan ay waday diiwaangelinta nootayooyinka